bilowgii cutubka lix iyo afartanaad markaasaa israa'iil la guuray wixii uu haystay oo dhan oo wuxuu yimid bi'ershabac oo halkaasuu ilaaha aabbihiis isxaaq allabaryo ugu bixiyey markaasaa ilaah riyooyinka habeenka kula hadlay israa'iil oo wuxuu ku yidhi yacquubow yacquubow ina isna wuxuu yidhi waa ikan markaasuu ku yidhi anigu waxaan ahay ilaaha ah ilaaha aabbaha ha ka baqin inaad masar ku dhaadhacdo waayo anigu halkaas baan kaaga dhigi doonaa quruun weyn anigu masar baan ku raaci doonaa oo hubaal haddana waan kaa soo bixin doonaa yuusufna gacantiisuu saari doonaa indhahaaga markaasaa yacquub ka tegey bi'irshabac wiilashii israa'iilna waxay aabbahood yacquub iyo dhallaankoodii iyo dumarkoodiiba ku qaadan gaadhi fardoodkii fircoon u soo diray in isaga lagu soo qaado oo waxay kaxaysteen xoolahoodii iyo alaabtoodii ay ka heleen dalkii kancaan oo waxayna yimaadeen masar yacquub iyo farcankiisii la socday oo dhammuba kuwaas oo ahaa wiilashiisii iyo wiilashiisii wiilashoodii isaga la socday iyo gabdhihiisii iyo wiilashiisii gabdhahoodii farcankiisii oo dhanna wuxuu keenay masar kuwaanu waa magacyadii reer binu israa'iil oo masar yimid yacquub iyo wiilashiisii rubeen wuxuu ahaa curadkii yacquub wiilashii rubeenna waxay ahaayeen xanoog iyo faaluu iyo xasroon iyo karmiy wiilashii simecoonna waxay ahaayeen yemuu'eel iyo yaamiin iyo ohaad iyo yaakiin iyo soorah iyo shaa'uul oo ay naag reer kancaan ahi dhashay wiilashii laawina waxay ahaayeen gershoon iyo qohaad iyo meraari wiilashii yuhuudana waxay ahaayeen ceer iyo oonaan iyo sheelaah iyo feras iyo serax laakiinse ceer iyo oonaanna waxay ku dhinteen dalkii kancaan wiilashii farasna waxay ahaayeen xarsoon iyo xamuul wiilashii isaakaarna waxay ahaayeen toolac iyo fuwaah iyo yoob iyo shimroon wiilashii sobulana waxay ahaayeen serad iyo eelon iyo yaxlee eel intaasu waa wiilashii lee ah oo ay yacquub ugu dhashay fadan araam iyo weliba gabdhihiisii diinah ahayd yacquub wiilashiisa iyo gabdhihiisa oo dhammu waxay ahaayeen saddex iyo soddon wiilashii gaadna waxay ahaayeen sifiyoon iyo xagii iyo shuunii iyo isboon iyo ceeri iyo aroodii iyo areelii wiilashii asheerna waxay ahaayeen yimnaah iyo yishwaah iyo yishwi iyo bareecaah iyo walaashood serax wiilashii bareecahna waxay ahaayeen xabar iyo malkii'eel kuwanu waa wiilashii silfa tii uu laabaan siiyey gabadhiisii lee ah oo intaasay yacquub u dhashay waxayna ahaayeen lix iyo toban naagtii yacquub oo reexaal ahayd wiilasheedii waxay ahaayeen yuusuf iyo benyamiin yuusufna dalka masar waxaa ugu dhashay manaseh iyo efrayim oo waxaa u dhashay asenad enafotiferac oo wadaadkii oon ahaa wiilashii benyamiinna waxay ahaayeen belac iyo beker iyo ashbeel iyo geeraa iyo nacmaan iyo exi iyo roosh iyo mufim iyo xufim iyo ared kuwanu waa wiilashii raaxeel u dhashay yacquub kulligoodna waxay ahaayeen afar iyo toban wiilashii daana waxay ahaayeen xushiim wiilashii naftaalina waxay ahaayeen yaxse'eel iyo guuni iyo yaser iyo shilaam kuwanuna waa wiilashii bilha tii uu laabaan siiyey gabadhiisii raaxeel oo intaasay yacquub u dhashay kulligoodna waxay ahaayeen toddoba intii yacquub masar la timid oo xanjaadkiisa ka soo baxday haddaan lagu darin wiilashii yacquub naagahooda kulligood waxay ahaayeen lix iyo lixdan wiilashii yuusuf masar ugu dhashayna waxay ahaayeen laba reerkii yacquub dadkiisii masar yimid oo dhammu waxay ahaayeen toddobaatan markaasuu wuxuu iska hormariyey yuhuudda inuu yuusuf u tego si uu u tuso jidka loo maro gooshen oo waxay yimaadeen dalkii gooshen yuusufna wuxuu diyaarsaday gaadhi fadharskiisii oo aabbihiis israa'iil ayuu kaga hortegay gooshen oo markuu isagii arkay ayuu qoortiisii dhab yiri qoortiisana wuxuu ku dul ooyey wakhti dheer israa'iilna wuxuu yuusuf ku yidhi haddaba aan iska dhinto mar haddaan arkay wejigaaga oo aad weli nooshahay yuusufna wuxuu walaalihiis iyo reerkii aabbihiis ku yidhi waan tegi oo fircoon baan u sheegi oo waxaan ku odhan walaalahay iyo reerkii aabbahay oo joogi jiray dalka kancaan ayaa i yimid nimankaasuna waa arrijiro waayo waxay ahaan jireen lo'ley waxayna la yimaadeen arigoodii iyo lo'doodii iyo waxay haysteen oo dhan markii fircoon idin yeedho oo idinku yidhaahdo shuqulkiinnu waa maxay waxaad ku tidhaahdaan annagoo addoommadaada ah waxaannu tan iyo yaraantayadii ahaan jirnay lo'ley annaga iyo awowyaashayaba si aad u degtaan dalka gooshen waayo adrijir weliba waa u karaahiyo masriyiinta